saamayn ballaaran ayaa ka dhalatay fatahaadda dhaqaale ee ay horseedeen go'aanada madaxweynaha maraykanka ee donald trump oo canshuuraha zaa'idka ah ku saaray badeecadaha caalamka suuqyada caalamiga ah ayaana laga dareemayaa xaalad xasilooni darro ah iyo xiisado dhaqaale oo halkaasi ka aloosan khubarada dhaqaale ee ameerikaanka ah ayaana xaaladda suuqyada caalamiga ah iyo kuwa maraykankaba ku tilmaamaya in ay tahay mid fawda ah iyagoona ku tusaalaynaya xaaladdaasi tii soo martay dalka ingiriiska saddex sano ka hor markii ra-iisul wasaaraddii liis tras oo xilligaasi hogaaminaysay ingiriiska ay qaadatay go'aano aanan si gunfog loo daraasaynin saxiifadda wararka ee financial times ayaa sheegaysa in toddoba isbuuc oo keliya kadib markii uu trump soo saaray go'aanadiisa ku aadan dhaqaalaha uu dalka maraykanka kuwa bahwadaagta la ah iyo suuqyada caalamiga ahba ay martigelinayaan khasaarooyin waaweyn oo xagga dhaqaalaha ah sida ay tilmaamayso saxiifadda dadka ameerikaanka ah gaar ahaan kuwii u codeeyey donald trump ayaa ka filayey in uu kor u qaadi doono dhaqaalaha dalka dhiirigelin doona shaqooyinka dhanka kalena uu dhimi doono baadda iyo canshuurta laga qaado badeecada iyo dadka ameerikaanka ah balse trump ayaa noqday cagsiga rajadaasi iyo il ay ka soo baxaan go'aanada walwalka iyo walaaca ku abuuraya ganacsatada iyo maalqabeennada ku nool dalka maraykanka haweenayda lagu magacaaba liisa koysta oo ku takhasustay arrimaha hay-adaha xukuumiga ah ayaa waxa ay leedahay maamulka cusub ee trump waxa uu ka ambaqaadayaa aragti dhaqaale oo isaga ku kooban isagoona hirgelinteeda u adeegsanaya canshuuraha iyo baadda laga qaado dadka shacabka ah aragtidan ayayna trump iyo xukuumaddiisa ku raadinayaan hirgelinta yoolal jiyosiyaasi ah liis koysta haweenayda ka shaqayso arrimaha dhaqaalaha ayaa daraasad ay soo saartay hay-addeeda iyada oo la kaashanaysa muntadaha dhaqaalaha caalamiga ah ayaa waxa ay ku sheegtay in haddii uu kala furfurmo dhaqaalaha adduunka ay imaan doonaan khasaarooyin hantiyeed oo istraatiiji ah soconna doono sannado xidhiir ah iyada oo qiyaasaysa halka uu gaari kara khasaaraha haleelayo dhaqaalaha adduunka haddii uu kala furfurmo ayay haweenayda liis koysta tiri lix boqol oo bilyan ilaa shan dhibic toddoba trilyan oo ka dhigan boqolkiiba shan wax soo saarka sannadlaha ah ee caalamka ayaa baabi'i kara khasaarahanna waa mid ku laba jibaarmaya kii uu sababay caabuqii safmareenka ahaa ee corona faris sannadkii labada kun iyo labaatanka dhibaatada iyo mushkiladda dhaqaale kuma hoos jirta oo keliya taklifada tooska ah ee ka baxdo ama laga qaado qof waliba iyo shirkad kaste balse waxa ay ku hoos duugan tahay kalsoonida oo lunta suuqyada caalamiga ahna waxaa tiirdhaxaad u ah sugnaanshiyaha iyo kalsoonida aasaaskan oo la waayana waxa ay ka dhigan tahay musiibo hantiyeed oo ku dhufata adduunka ayay sidoo kale leedahay liis koyst oo ah haweenay ka howlgasha hay-adaha dhaqaale ee xukuumiga ah suuqyada ganacsi ee dalka maraykanka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay martigeliyey hoos u dhac ballaaran oo ku yimaaday qiimihii badeecadaha iyo saamiyada shirkadaha ganacsi sidoo kale waxaa hoos u dhac ballaaran la kulmay doolarka maraykanka maalqabeennada aanan u dhalan maraykanka ayaana dhaqaalahooda iyo saamiyadooda kala baxaya shirkadaha ameerikaanka ah tani ayaa waxa ay ka turjumaysaa tooshkana ku qabanaysaa xaaladda xasilooni xumo iyo xiisadda ganacsi ee ka taagan dalka maraykanka dadka wax maalgashta ee iskaga yimaada daafaha adduunka ayaana wada olole ay lafahooda ama ra'sulmaalkooda kala baxayaan dalka maraykanka iyo shirkadaha laga leeyahay labaduba waraysi uu wargeyska financial times la yeeshay jimi dimon oo ah madaxa fulinta ee bangi ameerikaan ah oo lagu magacaaba j b morgan ayaa waxa uu ku sheegay in maraykanka uu waayey kaalintiisii dhaqaale ee uu ku lahaa adduunka sababa ku aadan kalsooni darrada ay maalqabeennada adduunka ka muujinayaan dalkan shirkadaha dhaqaale ayaa iyagana cabsi iyo walaac ka muujinaya ku dhex shaqaynta bey-a ay ka holcayso colaad siyaasadeed kadib markii uu trump beegsaday xafiiska ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ku ah siyaasiyiintaasina uu marsiiyey baaritaanno adag iyo kadib markii uu trump taakulayntii dhaqaale ka jaray jaamacado magac weyn oo ameerikaan ah sida jaamacadda hadfad iyadoo uu nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah usoo dhabar adeegay azamaad badan oo isku horgudbay sida caabuqii covid nneteen iyo xiisadda tamaryari ee ka dhalatay dagaalka ka dhex holcaya dowladaha ruushka iyo yukrain haddana falanqeeyayaasha dhaqaale waxa ay qabaan in nidaamka caalamiga ah ee dhaqaale uu xilligan marayo xaaladdii ugu liidatay sababa ku aadan dhaqaale xumada kusii baahayso dhammaan qaaradaha adduunka mid ka mid ah halisyada ugu weyn ee ay soo bandhigayso saxiifadda financial times waa suurtagalnimada la filayo in madaxweynaha maraykanka uu keedka dhaqaale ee federaaliga ah ka jaro bunuugta dhexe ee ku yaalla daafaha kala duwan ee caalamka maamulihii hore ee bangiga dhexe ee dalka jarmalka ninka lagu magacaaba andriyas dombet ayaa waxa uu leeyahay ilaa iminka ma jiro wax tilmaamayo in dhaqaalahaasi uu trump jari doono balse haddii ay dhacdo waxa uu leeyahay maamulahan lagu magacaabo andriyas waa musiibo weyn oo ku habsatay adduunka iyo halis ballaaran oo u soo hoyatay dowladaha galbeedka iyadoo uu madaxweynaha maraykanka isku dayayay in uu dib u qaabeeyo nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah uuna u haykaleeyo qaab u adeegayo danaha ameerikaanka haddana khubarada dhaqaale ee galbeedka ayaa ka digaya in tallabooyinkaasi ay si taban ama cagsi ah u saamayn karaan maraykanka shiinaha oo ah cadowga laduudka ah ee maraykanka marka laga hadlaayo jaanibka dhaqaalahana ay siin karaan socnaan dhaqaale islamarkaana uu ku soo jiito indhaha caalamka gudoomiye ku-xigeenkii hore ee bank of england ninka lagu magacaabo bool tayker ayaa sheegaya in haddii uu burburo nidaamka dhaqaale ee basil oo ah sida uu hadda u shaqeeyo nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah in ay dowladda shiinaha tahay midda hoggaanka u qaban doonta dhaqaalaha adduunka tanina ma aha maslaxadda washington iyo london tona laakiinse waa danta bikiin iyo xukuumaddeeda